أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تفسير سورة الصافات casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa suuratu saafaat awalkeeda ama aayadda ugu horeyso suuradda waxaa lagu magacaabaa suuratu saafaat kelmadda ugu horeysay suuraddu ay ku bilaabatay baana loogu magac daray ibnu durays iyo ibnu naxaas iyo ibnu mardaweyhi bayhaqi fi dalaa-il can ibni cabaas dhammaan waxa ay tilmaameen nasalat suuratu saafaat bimakata suuratu saafaad waxay kusoo degtay maka oo yacnii cahdigii maka ayay soo degtay qabla alhijra waxayna ka mid tahay suuraddan suuradaha ku bilaabanayo dhaarta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhaaranayo makhluuqaadkiisa wax ka mida ayuu ku dhaaranayaa isaga waxaa u furan marka una bannaan inuu ku dhaarto wixii uu doono laakiin makhluuqu uma furna inay ku dhaartaan cid aan isaga ahayn aayadahan suuradahan marka guud ahaan dhaarta la bilowdo waxaa ugu horeyso hadda suuraddan suuratu saafaat ayaa ugu horeyso ee marka laga hadlayo suuradaha sidan oo kale ahna waxaa laga hadlaa maxluufu bihiga shayga lagu dhaaranayo iyo maxluufun calayhi shayga loo dhaaranayo dartiis hadda halkan alla wuxuu ku dhaaranayaa dhowr waxyaabood ayuu ku dhaaranayaa maxluufu calayhiga shayga dartii loo dhaaranayana waxay tahay waa towxiidkiisa waxay ku tusay awalan shayga uu ku dhaaranayo shay qiimi leh inuu yahay alle ta labaad haddana shayga uu u dhaaranayo dartiisna arrin aada u weyn oo in la adkeeyo mudan waayo waxyaabaha marka aayad suuraddani hadda dhaarta keenay oo uu alla darti darteed uu u dhaaranayaa waxay tahay ina ilaahakum la waaxidun taas war macbuudkiinu aada caabudaysaanoo xaq lagu caabudo iyo gar waa hal waana kan idinka idin abuuray oo idinka idin leh allaha idinka idin abuuray oo idin leh oo idin maamulayo allahaas unbaa cibaadadiisu ay dhab tahay ilaahiina dhabtaana waa kaas dhaartii marka ulajeedadeedu sidaas waa ayb waxa uu ku dhaaranayana de waa malaa-igtii iyo sidaan arkayna tilmaamo sidayaalkaas oo kale ayb marka almuqsamu calayhi waa kuwaas almuqsamu bihina waa kuwan aayaddu ay suuraddu ay ku bilowday ay maanta iyo dhaaraha qur-aanka kusoo arooreyna alimaam ibnu lqayim kitaab weyn buu ka jamciyey oo uu ku magacaabay altibyaan fi aymaani lqur-aan altibyaan fii aymaani lqur-aan dhaaraha qur-aanka kusoo arooray ayuu ku faahfaahinayaa oo macaanidooda ku sheegayaa waana de wax macaanidooda la sheega waa istaahilaan meeshii ilaahay wixii uu ku dhaartay waxa uu u dhaartay wax aada u culus waayo qofku marka inuu dhegtiisa aada usoo taago waayo oo dhaartii markay dha wixii lagu dhaaranayay markay dhammaadaan muqsamu calayhigu shay sahlan ma aha ayb marka qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim wasaafaati malaa-igtii safnaa ayaan ku dhaaranayaa oo safanayeen safan yacnii safasho safanayeen fazaajiraati kuwii kaxaynayaan ku dhaartay zajran eriid yacnii kuwii kaxaynayay kaxayn ama eryayay eryid faataaliyaati kuwii akrinayaan ku dhaartaye dikran dikri akrinayay wax wacdi ah oo qofka quluubtiisa saamayso kuwii aqrinayaan ku dhaartaye inna ilaahakum macbuudkiina idinka la waaxidun hal waaye rabu samaawaati samaa ciraryaalo rabbigood waaye waalardi dhulka rabbigiis weeyaan macbuudkiina wamaa beynahumaa dhexdooda wixii ahaaday warabulmashaariqi qorax soo baxyo rabbigoodii abuuray oo iska lahaa oo ku tasarufayay waaye macbuudkiina dhabta ah marka saddexda aayadood ee hore waa saddex aayadood oo wixii alla ku dhaaranayay tilmaamayaan wasaafaati safan akharu lmufasiriin ibnu cabaas iyo xasan xasanulbasri iyo qataada waxay ku fasirayaan malaa'igta in loo jeedo samada marka joogaan way safan yihiin malaa'igtaasi waxayna markaa u safan yihiin cibaado oy rabbi caabudayaan marka macnuhu wuxuu noqonayaa wasaafaati malaa'igtii safnaa maxay u safan yihiinna lilcubuudiyati cibaado addoonnimo allay addoon u yihiin cibaado rabbi bay u safan yihiin beyna yaday rabbihim xadiidka nebigana wuxuu ahaa alaa tasufuuna kamaa tasufu lmalaa'ikatu idinka miyaydnan safanaynin oo salaada markaad ku jirtaan miyaydnan safanaynin sida ay malaa'igtu u safato oo kale marka wasaafaati safan waa saf ay cibaado ugu jiraan way ee suuradda lafteedana waxaa imaan doonta wa innaa la naxnu saafuuna ayaa ku jirto ayb iyaga laftooda saas ay iska tilmaameen marka akharu lmufasiriin malaa'igtaa loo jeedaa meeshaas ahlucilmiga qaar kalaa waxay yidhaahdeen wasaafaati safan shimbiraha laga wadaa macnuhuna wuxuu u dhacayaa wasaafaati kuwii safayey oo taagayay baan ku dhaartay garbahooda safan taagitaan awalam yarow ila tayri fowqahum saafaatin ayb macnahana marka iyada waa lagu macneeyey fazaajiraati baan ku dhaaranayaa kuwii eryayey assaxaaba daruurtay eryayaan zajran eryitaan eryaayeen oo daruurtii iyagaa kaxaynaya oo eryayo meeshii ilaahay ugu talagalay bay roobka markaa ku di-inaysaa ayb fazaajiraati zajranna macnahaas ayaa laga macneeyey oo malaa'igtii baa iyada lafteeda loo jeedaa daruurtay iyo qeyrkeed bay eryayaan amarka allayna ku eryayaan meeshii uu doono ayayna la tegayaan ayb macno labaad baa ku jiro fazaajiraati zajran yacnii kuwii eryayey oo dadka ka eryaayey zajran eryitaan can macaasi illaahi ilaahay macaasidiisa kuwa dadka ka eryaayo markaana waxay noqonaysaa aayaadka alle lianna aayaadka macaasiday dadka ka eryayaan marka aayaadkii in lagu dhaaranayana waa dhici kartaa ayb waa macno labaad isaguna fataaliyaati kuwii akrinayaan ku dhaartaye dikran dikri akrinayeen waa malaa'igtii iyaguna maxaa yeelay kalaamka alley akrinayaan iyo dikriga alle ayb ee taaliyaadka waxaa kaloo soo gelaya mu'miniinta oo iyaga qur-aankii iyo tasbiixdii iyo dikriga alle akrinayeen ayb qowlu akhari lmufasiriin marka sidaa in loo macneeyo ayb macaani kalena waa jiraano wasaafaati dadka dagaalka safkiisa ku jiro safan fii sabiilillaahi zaajiraadka kuwa eryaayo fardihii baa lagu fasiray acdaa'da alle dhexgelayeen taaliyaadkana addaakiriina lahu kuwa alla xuso cinda mulaaqaati caduwihim markay cadowgoodu la kulmayaan intaaba waa la yidhi maxaa loo dhaaranayaa marka ina ilaahakum macbuudkiinu la waaxidun mid keliya waayo ilaah waa macbuud macbuudka aada caabudaysaanoo gar ay tahay inaad caabuddaan waa hal waa kee kaas marka rabu samaawaati samaawaat rabbigood waaye waalardi dhulka rabbigiis iyo wamaa beynahumaa dhexdooda wixii ahaaday rabbigoodii iyo warabulmashaariqi qorax soo baxyo rabbigeed weeyaan ilaahiina marka ta hore marka waa towxiid luluuhiya ilaahnimadii allah la ayaa cibaadadii inuu keligii leeyahay ayaa lagu waxiday alle midda dambena waxaa lagu fasiray allaha la caabudayo waa ayo cir iyo dhul iyo inta u dhaxaysa kan iska leh waayo warabulmashaariqi qorax soo baxyo rabbigood mashaariq maxaa loo yidhi oo loo jamciyey qoraxdii hal meel kama soo baxdo marba dhinacay kaso bari bay ka soo baxdaa laakiin hadba dhinac bay mar gees bay jirtaa mar geeskan bay jirtaa mar dhexday jirtaa waa kaa marka ee maqaaribti aawe marka meelihii ay qoraxda u dhacayeen lama sheegin lidilaalati lmashaariqi mashaariqdaa tusayso mar haddii qorax soo bax la sheegay qorax dhacna meeshuu ku jiraa amase in la yidhaha mashaariqdu iftiinka iyo xidigaha iyo ayaa ka imaada dhinacaas bari xagga bari sidaas baa marka gaar loogu xusay ayb rabbigaa weeyaan marka macbuudkiina dhabta ah ood caabudaysaan innaa zayanna samaaa addunyaa biziinatin ilkawaakib innaa anna marka towxiidku arrintiisu arrin muhiim ah inay tahay ayay tusaysaa maadaama rabbi uu u dhaartay isaga taxqiijintiisa darteed ayb marka haddii gadaal la mariyo towxiidka oo masaa-il khilaafa laga dhigo towxiidkii waa qofaan rabbi aqooninkaas marka innaa inagu zayannaa waan qurxinay asamaaa samadii baan qurxinay samadii day addunyaa dhoweyd ayaanu qurxinay biziinatin ayaanu ku qurxinay qurx qurxin ayaanu ku qurxinay alkawaakibi ka bedel xidigaan ku qurxinay wa xifdan waxafidnaahaa waan ilaalinay oo waan dhowrnay min kulli xifdan dhowritaan baan dhowrnay min kulli shaydaanin shaydaan dhammaantii baan ka dhowrnay xaggiisa shaydaanka oo maaridin madax adag laa yasamacuuna laa yatasamacuuna maqli maayaan ila almala-i jamaacadii al-aclaa sarreynta badnayd ma maqlayaan oo ma u dheg raaricinayaan waa malaa'igtii marka kor jirtay oo awaamirta alla subxaanahu watacaala iyaga soo qaadayeen oo hoos la imaanayeen ma maqlayaan u dheg raaricin maayaan wayuqdafuuna waa la tuu waa la ganayaa bishuhubi ayaa lagu ganayaa dhimbilo ayaa lagu gama ayaa lagu ganayaa min kulli jaanibin dhinac kasta dhammaantii xaggii ayaa looga soo ganayaa duxuuran madxuuriina xaal ay yihiin kuwa la fogeeyey walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo waasibun joogto ah ilaa man mooyaane khatifa dafay alkhadfata halmar dafid soo dafay fa atbaca waxaa raacay hu isaga waxaa raacayo shihaabun dhimbil iyo olol ayaa raacayo kaas oo haaqibun kulaylkiisa iyo iftiinkiisa uu ka dhex dusaya isagii samadii iyo sida ilaahay u xifdiyeyoo waxyigana loo ilaaliyey buu rabbi subxaanahu wa tacaala uu ka waramaya wuxuu leeyahay alle inaa anagu zayannaa waan qurxinay asamaaa samadii baan qurxinay samadii day addunyaa dhoweyd biziinatin laba xarafkan laba qiraa'a ku jirto biziinatin in la yidhaaho oo la tanwiiniyo macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa biziinatin qurxin ayaanu ku qurxinay samadii alkawaakibi baan ku qurxinay waa laga bedela waa bedel xarafka kale waxa uu yahay biziinatilkawaakibi in la yidhaaho oo laysu idaafeeyo idaafaduna marka waxay noqon kartaa min idaafati lmasdari ilaa mafcuulihi aw amase min idaafati lmasdari ilaa faacilihi oo macnuhu markaa uu noqonayo inaa anagu zayannaa waan qurxinay asamaaa samadii baan qurxinay samadii day addunyaa dhoweyd biziinatilkawaakibi xidigaha qurxintoodii baanu ku qurxinay xidigihii baa qurxinaya waa masderkii faacilkiisii loo idaafeeyey mafcuulkiisa in loo idaafeeyana waa la dhiyeeli karaayo xidigihii lagu qurxintoodii baanu ku qurxinay marka iyagaa lagu qurxiyey samadii baa xidigihii baa lagu qurxiyey ayb hal shaqo waaye marka oy xidiguhu hayaan oo samadii inay qurxinayaan waa shaqo wa shaqo labaadna marka waa tana wa xifdan wa xafidnaa waan ilaalinay haa samadii dhoweyd ayaa samadan dhow ayaanu ilaalinay xifdan ilaalin yaa laga ilaalinayaana min kulli shaydaanin shaydaan dhammaantiis ayaanu ka ilaalinay shaydaanka oo maaridin madax adag ayaanu ka dhowrnay oon ka ilaalinay xidigihii shayaadiintana waa lagu soo tuurayaa dhimbil bay ku noqonaysaa marka ayaa samadii loogaga eriyayaa sidaas waa shaqo labaad marka xidigihii ay lagu qabto midna waa samadii bay u yihiin qurux midda labaadna samadii bay ilaalinayaan oo shayaadiintii ay ka ilaalinayaan shaqo saddexaad baa jirto suuratu naxlina aan kusoo marnay iyo suuratu alancaam aan kusoo marnay wacalaamaatin wabinajmi hum yahtaduun digii marka dadka mugdiga ku socdo ayaa ku jihada ku aqoonsado oo dariiqii iyo jihadii iyo ayaa waa lagu hanuunaa ayb wahuwa aladii jacala lakum اnujuuma litahtaduu biha fi dulumaati اlbari wاlbaxri suurat lancaam saddexdaas waxaan ahayn qofkii xidigaha ka raadiyo qataada wuxuu yihi nasiibkiisii waa dhumay waa qof khasaaray waa dadkan xidigaha faashado xidiguhu marka qeybna wax kama sheegaan waxba kama oga dhulka waxa ka dhacayana saameyn iyagu lama laha waa inaad saddexdaa un shaqo unbay qabtaanoo samadana way qurxinayaan shayaadiintiina waa lagu tuuraa dadkana wadooyinkooda iyo guryahooda iyo markay mugdi iyo ku jiraan ayay ku gartaan jihada ay ay u socdaan saddexdaa bis waayo marka wixii kasoo haray eber waay oo in xidigihii laga faashado sax ma aha waxafidnaahaa waan ilaalinay min kulli shaydaanin baanu ka ilaalinay xifdan ilaalin shaydaanka oo maaridin madax adag laa yasamacuuna ay laa yatasamacuuna ma maqlaano inay maqlaan iskuma kalifi karaan waay hadday isku kalifaanna ma maqlayaan waay ay laa yatasamacuuna ma dhegaysanayaan ila lmala-i mali-i marka laa yasmacuunana xarafkan waa la akriyay waa la waana macnaahaan waa isku un mid laa yasamacuuna ma dhagaysanayaanoo ma maqlayaan u dheg raaricin maayaan ila almala-i mala-i al aclaa sarreynta badnaaye sarreeyey mala-aa kore ee xagga kore jiro ma maqlayaan ayb ila lmala-i al aclaana waa kuwa waxyiga qorayo malaa-igta ah oo ilaahay uu u yeerinayo oo uu kula khitaabayo iyagiina soo qaadanayaan mala-aas kore ma maqlaan kuwaan waay ilaa baa lagu gudbiyey ficilkan marka asalkiisu samicana ilaa kuma gudbo laakiin waxaa la dimnisiiyey tadmiin ayaa ku jiro macna alisqaa marka macnuhu wuxuu noqonayaa laa yasamacuuna ma dheg raaricinayaan waa ila lmala-i laclaa uma dheg raaricinayaan xaggooda asqaa ilaa baa lagu lagu gudbiyaa laakiin samica laguma gudbiyo waa min baabi tadmiin basriyiinta sida ay yidhaahdaan ayb wayuqdafuuna waa la ganayaa bishuhubi xidigihii dhimbilaha ahaa ayaa lagu ganayaa min kulli jaanibin dhinac kasta ayaa looga soo ganayaa duxuuran madxuuriina iyagoo la fogeeyey xaal la fogeeyey duxuuran marka inaad madxuuriina dhahdo masder oo munakar ah weeyaan inaad xaalo ka laqbaysana waa leedahay mafcuulu liajlihina waa ka dhigi kartaayo dhinac kastaa laga soo ganayaa maxaa looga soo ganayaa duxuuran ibcaadan fogeyn darteed in la fogeeyaa la rabaa walahum waxay leeyihiin iyagu cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo waasibun joogta ah ilaa man ma ahane istihnuu marka waxaa laga soo istinoonayaa laa yasamacuuna waawda ku jirto kuwaa lasoo sheegaye ma maqlayaan la yidhi mararka qaar intay iskorkoraan iskorkoraan ayaa hadalkii marka intay mid uu soo maqlo kuwa kale usoo tuurayaa marka ayaa marka shuhubkii baa laga soo dabadirayaa marka ilaa man maahane khatifa dafay alkhadfata halmar dafid dafay fa atbacahu waxaa raacay oo haleelay isaga shihaabun ayaa haleelayo dhimbil dab ah oo ololayso ayaa haleelayso kaas oo haaqibun ka dhex dusaya isaga haaqibun marka waxaa weeyaan bimacnaa iftiinkiisa iyo kulaylkiisa waa ka dhexbaxayaan iftiin aad u daran weeyaanu marka uu ka dhexbaxayo ayb annaafidu bidaw-ihi waa midka iftiinkiisa uga dhexbaxayo waxyaabaha markaa yacni meesha lagu ganayo fastaftihim ahum ashaddu khalqan aman khalaqnaa inaa khalaqnaahum min tiinin laazib fastafti jawaab dalab him iyaga ka jawaab dalab oo weydii ahum iyaga miyaa ashaddu darnaan badan khalqan xagga abuurista aman misaaxad khalaqnaa aan abuurnay inaga inaa anagu khalaqnaa waan abuurnay hum iyagii baan abuurnay kuwan bani aadamka min diinin baan ka abuur abuurnay dhoobo dhoobada oo laasibin yacni gacmihii ku dhegayso yacni dhiiqa markaa yacni qoyan oo gacmaha kusoo dhegayso ayaanu ka abuurnay ayb min diinin laasibin laasiqin bilyadi yani mid gacanta ku dhegayso marka dhiiqadan gacanta kusoo dhegayso wax jilicsan oo aad u tabar daran way oo dacfigooda marka lagu muujinayaa meeshaan marka samaawaadaan abuurnay dhul baan abuurnay malaa-igtaa baan abuurnay kuwaa miyaa iyagu ay ka xoog badan yihiin fastaftihim su-aal kuwan reer mako ahum iyaga miyaa ashaddu darnaan badan khalqan xagga abuurista aman mise axad khalaqnaa aan abuurnay waana marka de waxa uu alla abuuray la sheegayo aman khalaqnaa am maa khalaqnaa oo kale weeyaan man bimacnaa maa samaawaadkii iyo dhulkii iyo buurihii waa iyaga miyaa xoog badan mase dhulkii iyo cirkii iyo buurihii baa xoog badan waa istifhaamun bimacnaa taqriir macnuhuna wuxuu yahay ay haadihi lashyaau ashyaadan cir iyo dhul iyo buurihiiba ashaddu khalqan xagga abuurista ka xoog ka dar yacnii ka xoog badan iyaga waa siduu alla uu yihi lakhalqu الsamaawaati wاlardi akbaru min khalqi الnaas marka waa istifhaam laakiin taqriiri iska ahoo yacni loo jeeda macnuhu war dhulkan iyo cirkan aan abuurnay baa idinka xoog badan idinka maxaa yeelay inaa anagu khalaqnaa waan abuurnay hum iyagii baan abuurnay min diinin baanu ka abuurnay dhiiqo ayaan ka abuurnay ciid biyo lagu qasay oo dhiiqa noqotay markaa taas oo laasibin oo markaa yacni dhegayso oo gacmihii kusoo dhegayso nacam waa dhiiqa marka inta la qooyay gacmihii ayay kusoo dhegaysaa saaba marka loo geliyo laasiqin yaclaqu bilyadi gacantiibuu kusoo ayuu kusoo dhegayaa maadadaas marka jilicsan ayaan idinka idinka sameynay waay mabuurahanaad ku awood dhan tihiin marka ayb bal ee cajibta wayaskharuuna bal iska badaaye cajibta waad yaabtay adiga nebi moxamedow waxaad la yaabtay litakdiibihim beenaynta ay bachiga beeninayaan oy adiga ku beeninayaan baad la yaabtay wayaskharuuna wahum iyaguna yaskharuuna waa jeesjeesayaano oo adigii bay markaa kugu dheeldheelayaan oy kugu jeesjeesayaan la yaabka aada la yaaban tahay bay iyaguna ku jeesjeesayaan xarafkan marka bal cajibta quraa'da toddobada laba sibay u aqriyeen bal cajibta kisaa-i iyo xamzana waxay aqriyeen bal cajibtu wayaskharuun haddii marka bal cajibta la yidhaha nebigaa loo celina bal ee cajibta adigu waad la yaabtay muxuu la yaabayna beenaynta ay beeninayaan bachigaad la yaaban tahay wayaskharuuna wahum iyaguna yaskharuuna la yaabkaagii ku jeesjeesayaan macnaha haddii la yidhaha bal cajibtu la akriyana ee damiirka marka damiiru rafcaha alla u laabana macnuhuna marka wuxuu noqonayaa bal ee cajibtu waan yaabay ayb beenaynta ay beeninayaan iyo bachiga ay inkirayaan iyo rabbi cibaadadiisii oy diidan yihiin iyo waan la yaabay wayaskharuuna wahum iyagu yaskharuuna waa jeesjeesayaan cajabka marka de ilaahay marka loo tiirinayo rabbi ma yacni yaab sifa ma looga dhigi karaayo ma loo tiirin karaa axaadiidna waa kusoo aroortay qur-aankuna waa kan wou sheegay marka waxaa la dhahayaa cajab ilaahay u qalmo la yaabka annaga markaan yaabayno annaga la yaabkeennu wuxuu ka dhashaa ogaan la-aan shay aada si u malaynaysay oo si ka duwan kugu soo baxay waa la yaabaysaa laakiin ilaahay subxaanahu watacaala isaga tacajubkiisa iyo layaabkiisu sidaas ma aha maxaa yeeley wax ka qarsoonba maba jiraanba wax walba isagu waa ogyahay marka waa cajab oo isaga yaliiqu bihi ilaahay kayfiyadiisa innaga anan garanayninoo rabbi hadduu isu sugay sideedaan ugu sugaynaa mana ku fasirayna midka bani aadamka oo kale leanna maxaa yeele ilaahay bani aadamku ma shabaho laysa ka midlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir bal ee cajibta waad yaabtay nebi moxamedow adiga oo waxaad la yaaban tahay beenaynta ay ku beeninayaan wayaskharuuna iyaguna waa wahum iyaguna yaskharuuna waa jees jeesayaan waidaa haddii dukiruu la waaniyo laa yadkuruuna ma waansamayaan waidaa haddii ra-ow ay arkaan aayatan aayad hadday arkaan aayad mucjizo ee qudrada rabbi tusayso yastaskhiruuna yaskharuuna bihaa waa ku jees jeesayaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen in haadaa maa haadaa kan maahan ilaa sixrun sixir maayo wax kale maahan sixirka oo mubiinun cad waa sixir muuqdo oo cad weeyaan unbay dhahayaan haddaad mucjizo ula timaado aidaa mitnaa wa kunnaa turaaban wacidaaman a inaa lamabcuuhuun aidaa haddii mitnaa aan dhimanno inaga wa kunnaa aan ahaano turaaban ciid wa cidaaman iyo lafo aan ahaano nubcahu ma nala soo bixina jawaabta idaa waa taasa a inaa anagu lamabcuuhuuna kuwa lasoo bixinaya miyaa miyaanu nahay marka a inaa lamabcuuhuunadan dambe waa idaadan jawaabteeda shayga lagu qadarayo qariinadii tusaysay waay ee iyadu jawaab ma ma noqonayso iyadu jawaab ma aha idaaduna sideeda shardiyana waa laga dhigi karaa mararka qaarna darfiyo waa laga dhigi karaa haddii shardiyo laga dhiga jawaabay kaa rabtaa marka aidaa mitnaa haddaan dhimano wa kunaa aan ahaano turaaban ciid iyo wa cidaaman lafo nubcahuma nala soo bixinaa jawaabtii waa taasa jawaabtaana marka inay jawaabtu tahay maxaa tusay jumlada dambe a inaa anagu lamabcuuhuuna kuwa lasoo bixinaya miyaan nahay haddii aan shardiyo laga dhigin ee darfiyo laga dhigana caamil baa loo soo qadarayaayo waxaa la dhahayaa annubcathu ma nala soo bixinaya ile darafku meelu ku tacalluqu u baahan yahay annubcathu ma nala soo bixinayaa idaa haddii ma nala soo bixinayaa midnaa aan dhimanno idaa goortii dh annubcathu ma nala soo bixinayaa idaa goortii ma nala miyaa nala soo bixinayaa midnaa aan dhimanno wa kunnaa aan ahaano turaaban ciid iyo wa cidaaman lafa aan ahaano ayb a inaa anagu lamabcuuhuuna kuwa lasoo bixinaya miyaan nahay awa aabaa-unaa aabbayaalkeen alwaluuna ee horreeyeyna iyaguna kuwa lasoo bixinaya miyaa inagii ma nala soo saarayaa aabbayaalkii hore ma lasoo saarayaa aad bay ula yaaban yihiin rabbigii dhiiqadaa iyo caradaa markii hore ka abuuray inuu soo celin karo isma laha shaydaan baa ku aqriyay qul waxaa tiraa nebiyow nacam haah waa la idinsoo bixinayaa walxaal antum idinka oo weliba waxaa la idinsoo bixinayaa daakhiruuna saakhiruuna dullaysan idinkoo dullaysan oo aan kaba wadanin oo aan dhar wadanin oo markaa yacnii oo yacni aan aan gudnayn ayaa la idinsoo bixinayaa dadkao dhanna waa saas muslin iyo gaal gaaladii haddana ad iyagu markaa hadda dulli bayba ku jiraan ayb qul waxaad tiraahdaa nacam haa waa la idinsoo bixinayaa walxaal baa la idinsoo bixinayaa antum idinku daakhiruuna aad tihiin kuwa dullaysan ay saakhiruuna dukhuuru ashaddu saqaar waa dulli midka ugu daran waana gaaladu ku dhaca kaas ayb fa inamaa say u sahlan tahay soo celinta fiiri fa inamaa wax kale ma ahane hiya bacthada iyo isa soo bixintu zajratun qaylo waayo qaylada oo waaxidatun hal ah hal mar israafiil oo qayliyo un weeyaan soo bixintu fa idaa hum waaba iyaga oo yanduruuna fiirinayaanba ama fa idaa hum waaba iyaga oo yanduruuna sugayaan maxay sugayaanna maa yufcalu bihim wax lagu samayn doono ayay dhowrayaan ayb fa inamaa wax kale ma ahne hiya damiirkaa bachigaa u celini bachada iyo isa soo bixintu zajratun weeyaan waa qaylo qaylada oo waaxidatun hal ah mar uu afuufo buunka marka hore waa dhacayaan marka dambena waa kusoo kacayaan midda labaad waay hadda waxa la sheegayo ee lagu soo kacayo fa idaa hum waaba iyaga oo yanduruuna fiirinayaanoo waxay fiirinayaan marka meesha ay taagan yihiin iyo mowqifka ama faidaa waaba iyaga oo faidaa hum waaba iyaga oo yanduruuna muntadiruuna sugayaan waxay sugayaanna maa yufcalu bihim waxa lagu samaynayo wa qaaluu yaa weylanaa haadaa yowmu ddiin wa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa weylanaa hoogeenna eh haadaa kani yowmuddiini is-abaalmarinta maalinkeedii waaye waa maalintii lays abaalmarinaya hadalkaa unbay dhahayaan maalinkaas haadaa kani yowmulfasli iskala saaridda maalinteeda waay aladii maalinka oo kuntum aada ahaydeen tukadibuuna bihi inaad beeninaysaan iyagii hadda marka markay qiyaamihii imaadaan waa qiran yihiin wax ay inkirayaan markaa ma jiraan uxshuruu aladiina dalamuu uxshuruu ururiya malaa'igtii baa lagu dhahayaa yuqaalu lilmalaa'ikati uxshuruu ururiya aladiina kuwii soo ururiya dalamuu dulmi falay oo shirkiga la yimid iyo wa aswaajahum kuwii la jaalka ahaa oo iyaga markaa yacnii raacay oo la midka ahaa qolo walbaa qoladii la midka ahayd marka la ururiya wamaa kaanuu yacbuduuna iyo wamaa wixii kaanuu ay ahaayeen yacbuduuna inay caabudayeen min duuni illaahi alla sokadii ay caabudayeen fahduuhum tusa oo ku hanuuniya aqoonsiiya oo ku hogaamiya ilaa siraati ljaxiimi jaxiimo wadadeeda ku qumiya oo meeshaa yacnii ku kaxeeya sidaa baa la dhahayaa marka aayaddan marka hore uxshuru ladiina dalamuu waaswaajahum aswaaj marka waa aswaajahum ay ashkaalahum kuwii dulmiga falay iyo wixii la jaalka ahaayee la midka ahaa noocooda ahaa mufasiriintu marka waxay yidhaahdaan qolo walbaa marka qoladii ay ku dembi ahayd baa lala soo kulminayaa tuugada waa laysla soo ururinayaa maxsharka zunaada kuwa zinaysta waa laysku ururinayaa meel baa laysugu geynayaa kuwa dadka dhaco sidoo kale wahaakadaa uxshuruu ururiya ayaa malaa'igta lagu dhahayaa aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay shirkiga sameeyey xaggee la geynaa ilaa mowqifi lxisaab meeshii lagu xisaabayay iyaga iyo wa aswaajahum kuwii la midka ahaa ashbaahahum wa atbaacahum qataada wuxuu yidhi kullu man camila midla camalihim qof kastoo iyaga camalkoodao kala sameeyey iyaga camalkooda qof kastoo iyaga camalkooda kala sameeyeyna kii la midka ah unbaa lala soo kulminayaa fa ahlu lkhamri maca ahli lkhamri wa ahlu zinaa maca ahli zinaa saasaa laysugu xirxiraya ayb waxaa kaloo lagu macneeyaa wa aswaajahum kuwii iyaga la lamaansanaa waa shaydaankii qolo walbaa shaydaankeedii kullu kaafirin maca shaydaanihi fii silsilatin ayay iskula wada jiraan waxaa kaloo xasanulbasri uu yihi wa aswaajahum xaasaskoodiiba waayaba kuwii shirkiga la yimid iyo xaasaskoodii shirkiga ku jiray isla xiriiriya oo isla soo ururiya iyaga iyo wamaa wixii kaanuu ay ahaayeen yacbuduuna inay caabudayaan ay caabudi jireen ayb marka qolo walbaa ilaahay ay caabudi jirtay ayaa lala soo kulminayaa marka halkaa la keeno way raacayaan marka allah subxaanahu wa tacaala muuminiintii baa haraysa oo munaafiqiintii ay ku jiraan markaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala usoo muuqanayaa suuro aynan ku aqoonin markaasay wuxuu dhahayaa ana rabbukum markaasay leeyihin meesheenaan joogaynaa rabbigeen calaamadan ku naqaanaa markaan aragno ayaan raacaynaa markaabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala calaamadii ay ku yaqaaneen buu isku tusayaa markaas ayaa markaa ay sujuudayaan mu'miniintii munaafiqiintu inay sujuudaan bay doonayaan dhabarkoodii baa loox laga dhigayaa wadalika qowluhu tacaala yowma yukshafu can saaqin wayudcowna ila sujuudi falaa yastatiicuun weyaan marka qiyaamuhu marka qolo walbaa waxay raacaysaa ciddii iyada sharta ku hogaami ay caabudi jirtay marka qofkii ilaahay keliya caabudi jiray dee allow raacayaa subxaanahu wa tacaala rabbigii baa marka ya sidaa marka ugu naxariisanayo ayb waxaa kaloo meeshan laga bixi marka allah wuxuu yihi waqifuuhum soo joojiya inahum iyagu mas-uuluuna kuwa la su-aalayo wax la weydiinayo waaye waqifuuhum soo joojiya maxsharkii iyo bankii qiyaamaha inahum iyagu mas-uuluuna kuwa la su-aalaya waaye maxaa laga su-aalaya can jamiici aqwaalihim wa afcaalihim hadaladooda oo dhan ficiladooda oo dhan ayaa laga su-aalayaa xadiidkii marka wuxuu keenay laa tazuulu qadama bni aadama yowma alqiyaamati xataa yus'ala can arbacati ashyaa qofka gomadiisa ka dhaqaaqi mayso maxsharka ilaa afar la su-aalo can shabaabihi fiima ablaahu dhallinyaronimadiisii wixii uu ku baabi'iyey wa can cumrihi cumrigiisa fiima afnaahu wixii uu ku dhammeeyey dhallinyaranimada si gaara loo nicmo gaara u hay marka qofku intuu dhallinyar yahay waa lagu weydiinaa waxaad ku dhammaysa haddaad marka la hor istaagto dee ciyaar iyo lahwi iyo yacni banooni la ciyaaro un laga sheekeeyo la daawado un waqti badan lagu dhumiyo haddaad cumrigii iyo dhallinyaranimadii muhiimka ahaydee aadka u qiimaha badnayd oo ilaahay inaad ku caabuddo maskaxdaas aadka u furan aada ilaahay ku garato xaggiisa ku aadid lagaa rabay ood axkaamtiisii ku barato oo dadkii ku barto lagaa rabay haddaad ka weecatay oo aada dhallinyaronimadii dhanba mustaqbal ka dhigatay waxun ama waxaan waxba kaa soo gelaynin un aada ka dhigatay berri su-aashaas jawaab bay u baahan tahay waa kiis kiis ayb cumriga guud ahaan waa laisweydiina isagana ninkii gaboobay wuxuu ku gaboobay waa la su-aala sideed iyo toban qofkii ku dhintayna waa la su-aalayaa wuxuu wixii uu cumrigiisa ku qabtay wacan maalihi min ayna iktasabahu maalkiisaa laga su-aalayaa meeshuu ka keenay wa fiima anfaqahu iyo wixii uu ku bixiyey wa can cilmihi cilmigiisaa laga su-aalayaa maadaa camila bihi muxuu ugu camal falay afar su-aal oo jawaab hadda adduunyada inta aan joogno diyaarsi noogaga baahan waay la dhaqaaqi maayo ilaa afartaa laga jawaabo ayb maa lakum laa tanaasaruuna waxaa lagu odhanayaa markaa maa lakum maxaa lahaantiina ahaaday laa tanaasaruuna aydnan isugu gargaaraynin ay laa tatanaasaruuna aydnan isugu maa lakum maxaa lahaantiina ahaaday laa tanaasaruuna laa tatanaasaruuna aydnan iskugu hiilinaynin bal ee hum iyagu alyawma maanta inay isu hiiliyaan iska badaaye mustaslimuuna waa kuwa markaa hoggaansamayo rabbi u khuduucsan qofku marka uu amarka uunan ka leexan karin oo uu amarkaasi u hoggaansan yahay ayaa waxaa la yidhaha istaslama fulaan hebel waa isdhiibay waay qofku markuu isdhiibo muran dambe iyo dagaal dambe iyo ma yeelayo dambe waa u waa dhammaanaysaa qofka waa isdhiibay baa la dhahayaa marka bal ee inay isu gargaaraan iska daaya hum iyagu alyawma maanta mustaslimuuna kuwa isdhiibaya waay oo markaa yacni muran iyo baaneyn iyo midna aan lahayn wa aqbala bacduhum say isu eedeynayaan marka fiiri wa aqbala waxaa qaabilay bacduhum qaarkood calaa bacdin qaarka kalau qaabilay waa iska hor jeedaan yatasaa'aluuna iyagoo isa su-aalayaan qaaluu waxay yidhaahdeen innakum idinku kuntum waxaad ahaydeen ta-tuunanaa inaad noo imaanayseen can ilyamiini midigta xaggeeda inaad nooga imaanayseen marka maxaa laga wadaa can ilyamiinidan waxa hadalkan dhahayana waa ayo waa kuwii atbaacda ahaa ee wax raacay dadkii matbuuciinta ru'asadoodii bay sidan ku dhahayaan qaaluu waxay yidhaahdeen innakum idinka madaxda noogu ahaa oo shirkiga iyo waxaa noo qurxiyey xumaanta nagu hoggaamiyey kuntum waxaad ahaydeen ta-tuunanaa inaad noo imaanayseen innaga canilyamiini dhanka midig baad nooga imaanayseen midigta marka isticaaraa ku jirto ee markii adduunyada la joogay dadkan markay baadiyeynayeen midig iyo bidix iyo hore iyo gadaalba waa uga imaan jireen oo dhanka midig keliya un maynan soo mari jirin laakiin midigta ayaa waxaa laga isticaaro waxay ka tahay min jihati alkhayr xagga khayrka maxaa yeele waxa khayrkaa midigtaa lagu qabsadaa lagu bixiyaa waxyaabaha wanwanaagsan oo dhan midigtaa loo isticmaalaa marka waxaa la leeyahay kuntum ta-tuunanaa can ilyamiin khayrkaad nooga imaanayseen xaggiisa oo macnuhuna marka wuxuu noqonayaa waad naga reebi jirteen dhanka khayrka baad intaad naga soo martaan ayaad khayrkii inagana kala dhexgeli jirteen macnuhu marka sidaas waxaa kalooy noqon kartaa isticaaro oo min jihati alquwati washidda xoog marka la sheegaya midig iyo bidix kee xoog lagu sheegaana midigta nacam marka waxay tahay waxayna ujeedaan markaasi si xoog badan yacni meeshii aan yacni ku xooga badnayn baad nooga imaanayseen yacni idinkii markaas baad xooggiinii iyo awoodiinii ayaad waxaad ku bixiseen ina annagana dhumisaan ayb dhinacaana marka waa laga dhihi karaa kuntum ta-tuunanaa can ilyamiin meeshii marka xoogga uu jiray baad naga soo marteen markaa baadna dhumiseen macno saddexaad waxa uu yahay waa isticaara can itamwiihi waal-iqwaa shayga dhoobitaanka iyo qurxinta iyo hanuun in laga dhigo oo kale khayr loo ekaysiiyo oo kale ayaa looga kinaayoonayaa marka markaadna dhuminayseen shicaaraad yacni waxyaaba halku dhigyo iyo yacni hadallo aada u qurux badan baad intaad noo samaysaan xumaanta noo qurxisaan ayaan idinku raacnay annagana maxaa shicaar iyo macsi la qurxina adduunyada hadda macsidii baa la qurxinaa daacadii rabbi baa la fool xumeynayaa adduunkii dhanba wuxuu u socdaa marka tamwiih ayaa kasoo haray dhoodhoob waxaa xaqiiqdooda wax ka duwan unbaa la dhoodhoobayaa waxa idaacad samaysan ama waxa samaysan yacnii warbaahinna waxa ay u samaysan tahay inta badanba waa inay dadka xaqiina baatil ugu suureeyaan baatilkiina xaq ugu ekaysiiyaan markaas baad run u malaynaysaaba beenta marka lagu celceliyo lagu celceliyo lagu celceliyo dhinac walba lagaaga keeno run baad isaga malaynaysaa waa sidaas waay marka nacam qaaluu waxay yidhaahdeen innakum idinku kuntum waxaad ahaydeen ta'tuunanaa inaad nooga imaanayseen can ilyamiini midigta xaggeeda yacnii khayrka xaggiisaad nooga imaanayseen waadna kala dhexgelayseen marka qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii matbuuciinta ahaa ee la raacay bal ee lam takuunuu ma aydnan ahayn idinkaba mu'miniina mu'miniin ma aydnan ahayn yacnii annaga idinma qasbina idinkaa kufriga ku jirayoo rabay waa un idiin qurxinay ee idinku haddaad dad fiican ahaa lahaydeen mabana soo raacdeenba nama aydnan raaci lahayn ee dadku marka badanaa laba nooc un weeyaan dad iska haya raac ah iyo dad dadka u horseeda xumaanta aktharka dadkana haddaad fiiriso haya raacay isaga badan yihiin haddii hadda magaaladaas qof yimaado oo wax iska sheego ma loo fiirsanayo hadalkan xaqiiqdiisu intay la eg tahay war ha layska hubiyo ma la dhahayo waa lagu yaaca wixii dadkii marka shicaaraad raadiya laga sheego ama t v laga daayo ama meelo lagu soo qoro iyo dadkii dhammaan marka ay daba ordayeen markaasaa hadhow marka xumaantii bay iyaguna ku dhacayaan kuwaana xumaantay dadkii ku hogaaminayaan kuwanna xumaantiibay iyaguna si haya raacnimaa u raaceen marka qofka bani aadamka inuu caqligiisii intuu ku fakero waxaan marka yacni jiro tathabut iyo yacni xasilooni intuu u yeesho dabadeed sidaa u dhaqmaa la rabaa ayb qaaluu waxay yidhaahdeen bal ee lam takuunuu ma aydnan ahayn idinku mu'miniina mu'miniin idinkaanba awel mayna maydnan ahayn ee idinma qasbin waayo annaga kufriga idinkuma aynan qasbin wamaa kaana lanaa calaykum min sulطaanin wamaa kaana ma ahaanin lanaa annaga nooma ahaanin calaykum idinka korkiina min sulطaanin ay sulطaanun wax xujo ah korkiina iyo qasab kuma aanan lahayn kumaynan lahayn bal ee kuntum waxaad ahaydeen qowman qolo daaqiina xadgudbay idinkaa qolo xadgudbay ahaydeen ayb faxaqa calaynaa faxaqa waxaa waajibay calaynaa annaga korkeenna waxaa ku waajibay qowlu rabbinaa rabbigeen qowlkiisii qowlkaana waa maxay ay waciiduhu goodigiisii rabbigaa yacni rabbigeen wixii uu noogu goodinayaa maanta nagu dhacay inaa anagu ladaa'iquuna kuwii dhadhaminayaan nahay marka meeshan marka qaylo iyo cabaad iyo muran waxba kama tarayo fa aqwaynaakum waanu idin dhuminay fa aqwaynaa waan dhuminay kum idinkaan idin dhuminay oo baatilkii baan idinkugu yeernay inaa anagu kunaa waxaan ahayn anaguna qaawiina kuwa dhunsan marka inaga waa idin dhuminay annagaa dhunsanaynba ayb faaqidu shay-i laa yucdiih ayaa leedahay qofka haddii isaguba hanuunka ou la-yahay adiga kuma siin karo oo waxay yidhahdaan faaqidu shay-i laa yucdiih nin isagaba xumaan ku taagan oo gaalnimo u bareeray oo isagii macnaa ilxaad iyo diin la-aan u bareeray adiga markaa diin kugu hanuunin maayo fa aqwaynaakum waa idin dhuminay ay dacownaakum ila algayi baadida ayaan idinkugu yeernay ayb idinkana wa kaanat fiikum qaabiliyatun idinkana qaabiliye iyo rabitaana idinku jiray annaga waa idin tusnay baatilka laakiin idinka laftiina waa rabteen oo rabitaan iyo qaabiliyaa idinku jirtay inaa anagu kunaa waxaanu ahayn qaawiina kuwa dhunsan fa inahum iyagu alla wuxuu leeyahay marka fa inahum iyagu yowma-idin maalinkaas mushtarikuuna kuwii wadaagsanaya waayo filcadaabi cadaabka dhexdiisa cadaabka dhexdiisa kuwii wadaagaya waayo adduunyada siday baadida usoo wadaageen ayay markay aakhiro tagaanna ay cadaabka u wadaagayaan inaa anagu kadalika sidaadaas oo kale an nafcalu ku falaynaayun ku samaynaynaa bilmujrimiina kuwa dembaabay oo shirkiga iyo gaalnimada aayatiinkoodu ou noqday ee ku dhintay inahum kaanuu idaa qiila lahum laa ilaaha ila allahu yastakbiruun inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen idaa qiila lahum haddii loo dhaho laa oo lagu yidhaahdo laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahane yastakbiruuna waa santaagayeen waa isla weynaanayeen hadalkaa ayay ka santaagayeen wayaquuluuna waxay dhahayeen a inaa anagu la taarikuu aalihatinaa macbuudiyaalkeenna kuwii ka tegayo miyaanu nahay cibaadadooda lishaacirin liajli shaacirin shaacir dartiis gabyaad dartii kaas oo majnuunin waalan mid waalan oo shaacir yacni gabyaa ah raacitaankiisa miyaan innaga ilaahyadeennii uga tegaynaa sidaa bay dhihi jireen inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen idaa qiila lahum haddii loo yidhaahdo iyaga lagu dhaho laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahane yastakbiruuna waa isweyneynayeen cibaadadii rabbi bay ka santaagayeen santaaggoodiina waa kan wayaquuluuna waxay dhahayaan a inaa inagu la taarikuu aalihatinaa la taarikuu cibaadati aalihatina ilaahiyadeenna cibaadadooda miyaan kuwii ka tegaya miyaan nahay lishaacirin litibaaci shaacirin shaacir raacitaankii miyaan uga tegaynaa shaacirka oo majnuunin waalan nebigii waa caynayaan waa aflagaadaynayaan ilaahay subxaanahu watacaala cibaadadiisii ma rabaan shaqaaway isaga socdaan marka marka hadda warkan adduunyadu zaman walbo warkan oo kale waa la joogtaa ayb dadka qaar hadda haddii aada dacwo yacni tawxiidkii iyo qur-aankii axkaamtiisii iyo cadaaladii iyo marka laga hadlo oo dadkan marka iyagu yacni diinlaawayaalka ah lagala hadlo hadda diinlaawanimadii waxay noqotay qiyam waxba kuma kala duwana marka abujahl la yihaaha war laa ilaha ila allahu dhaha wuxuu dhihi jiray marka annaga qiyamkeennii maan ka tegaynaa qiyamkoodu iyagu muxuu ahaa qiyamkoodu wuxuu ahaa wixii aabbayaalkood ay caabudi jireen ayaa la weynaa inay ka tagaanna waa ku adkayd maantana marka waxaa lagu leeyahay war qiyamkii bani aadamku maanta horumarow gaaray waxaan ka tegaynaa marka qiyamkan iyo valuegan ay leeyihiin yacni aan leenahay annaga miyaan ka tegaynaa markaasaan u laabanaynaa bay leeyihin casrigii mugdiga casriga mugdiga marka maxay ka wadaan qur-aankii iyo waqtiyadii marka yacni diintu ay markaa xoog badnayd iyay casri mugdi ku sheegayaan iyagaa mugdi ku jiray berigaas nacam ee dadka mu'miniinta iyagu mugdi kuma jirin markaas nacam haddaa dadka mu'miniinta mugdi ay ku jiraano mugdi nisbi ah baana u jeedaayo marka ay kulamaa qofka uu diintiisu ka dheeraado mugdi unbau qeyb uga jiraa ayb iyagu marka markaasna mugdi bay ku jireen haddana mugdigii kufrigay ku jiraan laakiin kufrigiibay waxay u yeelayaan qiimi inuu yahay oo kale adduunyadii waa il baxday baa lagu leeyahay yacni bani aadamkii value baa loo yeelay waqtigan marka technologygu waxaas uu gaaray cilmigu intaas uu gaaray horumarkan la gaaray miyaa loo laabanayaa wixii hore waa cibaadadii un ilaahay caabuda oo laga santaagay waay ayb bal jaa-a bilxaqi wasadaqa almursaliin bal e iska badaa yacni inuu shaacir majnuuna ou yahay jaa-a bilxaqi xaqi buu la yimid wasadaqa wuxuu rumeeyey almursaliina rusushii lasoo dirayna waa rumeeyey isaga waxa uu la yimid fiiriya waa gar allihii idin abuuray caabuda waayo waxuu ku hadlayo dariiqii alla ku toosnaada axkaamtii jowrkan aada ku dhaqmaysaanna ka taga oo cadaalad aada waa xaq ayuu la yimid wax cusubna ma ahanoo rusushii ka horreeyey buu rumeeyey qul maa kuntu bidcan min arusuli waan marka arrintaa miyuu qofkii miyaa nebigii majnuun uu ku noqday waa la yaabi waa maya inakum idinku ladaa-iqu lcadaabi cadaabkii kuwii dhadhaminayaa tihiin alaliimi wax xanuujinayay cadaabkii wax xanuujinayay kuwa dhadhaminayaa tihiin wamaa tujsawna la idin abaalmarin maayo ilaa maa kii mooyaane wax kale la idinku abaalmarin maayo kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynayseen ay ilaa hawaaba maa kuntum tacmaluuna wixii aada ahaydeen inaad samaynayseen abaalmarintoodii unbaa la idinku abaalmarinaya ilaa cibaadallaahi almukhlasiina laakiin cibaadallaahi ilaahay addoommadiisa kuwaasoo almukhlasiina la xulay oo ilaahay ou xushay oo ou doortay kuwaas iyaga fa inahum laa yaduuquuna alcadaaba cadaabka ma dhadhaminayaan waay istinaaha marka wuxuu yahay istinaau munqaic macnuhuna marka wuxuu yahay ilaa cibaadallaahi almukhlasiina laakin cibaadullaahi ilaahay addoommadiisa laakin cibaadallaahi almukhlasiina addoommada alle mukhlasiinta ee ilaahay doortay fa inahum iyagu laa yaduuquuna alcadaaba cadaabka kuwaa ma dhadhaminayaan ayay ka dhigan tahay ulaa-ika kuwaadaa lahum waxay leeyihiin risqi risqun risqi bay leeyihiin risqiga oo macluumun la yaqaano waa risqigii jannada fawaakihu baa u sugnaatay oy leeyihiin wax lagu faakihaysto oo yacnii ay ku nicmaystaan ay ku faakihaystaan wahum iyagu mukramuuna kuwa la maamuusaya waaye fii jannaati naciimi tii nicmada badnayd beeraheeda dhexdeeda lagu maamuusayo waaye calaa sururin sariiro korkooda lagu maamuusayaa sariiraha ay yacnii ama calaa sururin sariiro korkooday ahaanayaan mutaqaabiliina xaal ay yihiin kuwii iska soo horjeedo oo aan midba midka kale qadaadkiisa aanu arkayninoo way iska soo horjeedaan yutaafu waxaa lala wareegayaa calayhim iyaga korkooda bika-sin baa lala wareegaa koob koobka oo koob khamri ah koobka oo min maciinin il dureereysa ka ahaaday xaggeeda il dureereysa ka ahaaday leanna webi khamre aha jiro webi caano aha jiro webi malab abaa jiro marka khamradii marka ayaa laga waraabinayaa oo lala dul wareegayaa taas oo min maciinin il saafi-a xaggeeda ka ahaatay baydaaa cad taas oo baydaaa cad ladatin yacni ladiidatin ama daata ladatin daati ladatin u saaxiib ah macaan u saaxiib ah ili shaaribiina kuwa cabayo markaa ay macaansanayaan laa fiihaa dhexdeeda ma aha nin khamrada ay cabayaan qowlun madax wareer walaa hum mana ahaanin iyaga yunsafuuna kuwa lagoror la gororinayo canhaa iyada xaggeeda laga gororinayo oo laga yacni darteed yacni caqliga la kuwa laga gororinayo ma aha nasfiga asalkiisa ama nasiifku isan gororkaa asalka loo isticmaama dhiigga qofka marku dhiig baxo ayaa qofkaasi yacni xaalo oo nai yacni qofkaasi waa nasiif baa la leeyahayo waa qof markaa la dhiig bixiyeyo dhiiggiisii marka uu gororay shaygana marka waa gororay marka la leeyahay wixii ugu dambeeyaa ka baxay wa shaygii ugu dambeeyay ayaa ka baxay wa marka khamrigani markay cabaan adduunyada marka khamriga lagu cabo laba xaalad buu leeyahayo madax wareer xaaladda labaadna caqligii baa qofka ka tegayo markaasaa yacnii caqligiisii waa laga gororinayaa xaalad wuxuu gaarayaa ama uu gelayaa waxba uusan garanaynin khamrada aakhira marka sidaas ma ahan marka allah wuxuu leeyahay laa fiihaa dhexdeeda ma ahaanin yudaafu waa la waa lala wareegayaa calayhim iyaga korkooda waxaa lagula dawaafayaa bikaasin koob khamri ah kaas oo min maciinin ka ahaaday il dureerayso saafi ah baydaaa cad ladatin ladiidatin macaan badan lishaaribiina kuwa cabaya u macaan badan laa fiihaa dhexdeeda ma ahaanin qowlun madax wareer walaahum ma ahaanin iyagu yunsafuuna caqligooda kuwii la gororinaya ma ahaanin canhaa iyada darteed khamrigaa darteed khamriga ay cabayaan caqligooda mid la gororinaya ma aha oo caqligii dhammaan laga qaadaya ma aha bal marka caqligoodiina waa u joogaa madax wareerna ma leh wa cindahum agtooda waxaa ahaaday qaasiraatu tarfi araggooda kuwa xabisay calaa aswaajihinna nimankooda keligood ku xabisay ciinun indho waaweyn ka-annahunna sidii iyaga oo baydun ukun oo kale ah ukunta oo maknuunun la dhowray oo la ilaaliyo qashin iyo waxaas dhan laga ilaaliyey halkan marka sharaabkoodii iyo markii laga warramay haweenkoodii buu rabbi ka warramaya wuxuu alla ku tilmaamay wa cindahum agtooda waxaa ahaanayo oo agtooda ahaaday kuwaa dadka addoommada alle wan wanaagsan qaasiraatu tarfi araggooda kuwa ku xabisay oo celiyey calaa aswaajihina nimankooda unbay fiirinayaan meel kale ma fiirinayaan ayb ciinun oo indho waaweyn kaanahunna sidii iyaga oo baydun ukun oo kalead moodeysaa ukunta oo maknuunun la dhowray oo la ilaaliyey oo kale oo ukun markaa yacnii digaaggii ama shimbirtii iyo wixii markaa ay baalka intay gelisay wax wasaq ah iyo wax ukuntaa fasaadiyo dhan laga ilaali laga ilaaliyey oo kale ayb halkaana marka rabbi subxaanahu watacaala wuxuu uga hadlay xaalkooda iyo sida xaalkooda uu ahaanaya dabadeed rabbi wuxuu ka hadlayaa xaalad marka jannada dhexdeeda ka qabsanayso dadka ahlujannaha ee jannada gelaya mid kamida iyo wixii adduunyada uu kusoo maray iyo wixii markaa aakhiradu natiijadu sida ay noqotay isaga iyo nin saaxiibkii ahaayo xumaa meelihii ay kala aadeen iyo aayatiinkooda iyo ayaa aayadaha soo socdo ay ka waramayaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed